الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه الوحي kale baabkii kan ka horreeyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh caraqiisii iyo udgoonkii uu lahaa iyo bal barakaysigii la barakaysanayaan baabkaa ku soo aragnay iminkana bal waqtiyada waxyigu u yimaado rasuulka ilaah waxyigu culus yahay xataa hadduu ku soo hagaago waxyiga yimaatinkiisu dee waqti jiilaaloo dadku ay qarqarayaan baldhiidkii rasuulka ilaahay kabay iman jireen siqalkan waxyiga iyo culayskiisa sababtiisu ay ahayd ayuu baabkiisii kan yahay وxuu uhi مسلم رحimه الله تعالى xadثna أbو كرayب محمد بن العلاء qال xadثna أbو أسامة عن هiشhام عن أbيه عن عائشhaةa qالت أنهa qاaلت عائشha waxay tidhi إن kاna لينزل عlى رasuل اللahi صلى الله عليه وسلم في الغdاة الباaردة intu waa ti المخففة miن الصقيرة weeye bartaas weeye dee naafiyadii maaha laamtuna waa laamulibtidaa-un ama waa laamtaa faariqada inhu sha'niya kaana wuxuu ahaaba rasuulka ilaahay sha'nigii la yunzalu waa la dejinayey calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay korkiisa waxyigaa lagu soo dejinayey fi lkadaati aroor albaaridati qabow oo dee qabowgii madiine adwaadu ziyaadada badnaaba ah uma tafiidu way dareereysay jabhatuhu wejigiisii caraqan dhiil xaggii oo waxaa ka da-ayay rasuulkii ilaahay waxyigu markaa uu ku yimaado oo culays weyn iyo hiqal weyn lahaa ayaa shiddada waxyigu leeyaha waxay ka keenaysay dhidid badan oo wejigiisa iyo dhafuurkiisa iyo kabadda ah oo uma tafiidu ay tasiilu jabhatuhu caraqan caraq jihaadi ayay la dareereyso dhidid baa ka daadanayay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa yihi innaa sanulqi calayka qowla haqiila waxyigan baa culus shiddadii waxyigaas baa tan ahayd kolley xajigana waynu kuba soo maray meelihii cumrada ninkii rasuulka ilaahay weydiiyey bal ruux dee dharkiisii buu xidhnaa dee buu marsanaa see buu yeelayaa cumradiisii isagoo saa u xarmaday bal markii waxyuu ku soo degay xaaladii muuqatay ee saxaabigii yacla bnu umaya ama inamunyow kaba warramayay iyadoo cumar tusay bal markaas taasna horeynu u soo aragnay imakana weli umuuro kale ay noo dambeeyaan وxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata xa وxadaثna abu kuraybi qaala xadaثna abu usamata wbnu bshiri jamiiعa can hishaami kale waa dadkii inagu soo noqnoqonaya iyagoo weliba sidan wuxuu warinaya jamiicanna waa sufyaan ibnu cuyeyne iyo moxamed ibnu bashir iyo xamaad ibnu usaama intaas baa hishaam ibnu curway xadiidka ka wariyeen xa وxadaثna moxamed ibn cabdالlahi ibn numayri walafdu lahu qaala xadaثna moxamed ibnu bishri waa ina bishrigii hore waa kan magaciisi قال xdثna هiشhام عن أbيه عن عائشhaةa أن الxاariث بن هiشhاaم سأل النبي صلى الله عليه وسلم oo cاaشha waxay tidhi xاariث بن هiشhاaم baa weydiiyey rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلاaم عaليه oo wuxuu weydiiyey kayfa seebaa yأtiika uu kugu yimaado ama kugu imanaya alwaxyi waxyigu waa malgan waxyiga xambaarsanee sida see buu kugu yimaadaa su-aashaasuu weydiiyey kolle xarit ibnu hishaam waa dee saxaabadii rasuulka ilaahay buu kaba mid yahay muslimatulfatxi waa dadkii fatxu maka iyagu islaamay buu ahaa islaamkiisuna fiicnaaday dagaaladii shaam ayaana lagu dilay saxaabigan jaliilka ah waana abujahal walaalkiisii shaqiiqa ahaa weeye waayo dee camr ibnu hishaam baa abujahal la odhanayay isaguna waa xarit ibnu hishaam dagaalkii beder markaa walaalkii la dilay iyo dadkii dee iyaguba joogay xagga gaalada ka socduu ahaa dagaalkii uxudna waa joogay laakiin markii dambe fadxuma ku islaamay isagoo islaamkiisu aada u fiicnaaday waxaanu kaba mid ahaa dadkii shuhadada ahaa ee xurubtii shaam lagu dilay khilaafadii cumar bal taas buu ahaa kaleeya xarit ibnu hishaam maalintaa laakiin beder dee dadkii badbaado ahaa dadkii la qabtay kumuu jirin dee waa kan walaalkii iyo qoyskoodii kale rag kaloo ka mid ahaa ee wax la dilay iyo wax la qabtayba way lahaayeen oo arrinkaas tigiddaa uu ka tegay iyadoo walaalkii iyo ama qoyskiisii dee halkan dee waxa weeyaan dagaalkii ay ku jiraan ama laguba laayaa uu ugu soo gabyey xasan ibnu thaabit ugu soo gabyo isaguna gabay buu kaga soo dee arrintaa ka soo jeediyey ama kaga soo cudur daarto la yidhaaho axsan ictidaar fi lcarab gabay lagu cudur daarto waa bixis cararkii uu cararay ama meesha uu kaba tegey buu ka cudur daaranayo sababtii oo la yidhaaho waaba gabay kii ugu fiicnaa xagga ictidaarka taas bay ahayd markii hore oo bal matalan kolley gabayaduna dee kutubta siirada labada waa ibnu hishaam iyo kayrkiiba way ku sugan yihiin hadalkaa uu lahaa waxa weeyaan xasaan marka hore sia u gabyayeyba in kunti kadibata ladii xadaثtinii fanajawta manjala xaariث bni hishaam taraka اaxibata an yuqaatila dunahum bal matalan halkaasuu wado lahaa wabanuu abihi warahduhu fii macrakin tala markaasu isaguna markii dambe sababtii ku kaliftay inuu cararo ayuu soo sheegay de inuu cararayna waa qartay laakiin waa kale isaguna waa laba beydo ama abyaad yar oo koobanoo laakiin ay dhahaan ictidaarka ugu mudan weeyo dee kutubta aan sheegaya ka heli kartaan bal waa saxaabiga marka bukhaari iyo muslim marka la eego saxiixeyn dikri un buu ku leeyahy wax riwaayuu ku leeyahy ma jirto saxaabigan xadiidkan isagu ma warinayo caaisha warinaysa waa hadalqaad iyo xus dikri weeye adigu ibnu maaja buu kitaabta lixdaa kaga sugan yahay mala riwaayo ee halkan saxiixayn waa dikrigan xuskan magaciisa la sheegay weeye iyo su-aashan oo dee isagu sanadkii ka mid maaha walow xadiidkii matnigiisii qeyb uu kaba noqonayo ama dee isaga su-aashiisa ay matnigii dee soo ay ka mid tahay haddaba wuxuu weydiiyey kayfa yaأtiika اlwaxyu faqaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh axyaana awqaadda qaarkeed yaأtiinii waa ii yimaadaa malaga waxyigu ama malagaasi fii mihli salsalati اljarasi jaraska waa dawankan xadiidka ah ee markan uu isgaraacayo ama laba garaacayo sawdkiisan sanqadhiisan uu leeyahay isagoo shabahaya kaa laba mida oo macnaa malagan isaga u imanaya ayaa sawdkiisiibaa wuxuu shabahayaa waxyigiina waa soo gaadhsiinayaa bal dee waa hadalkii uu maqlayay ee waxyigiiba ahaa ayaa sanqadhaa xadiidku markaa uu isku dhacayo sanqadhaa iyo daniinkaas oo kale ayuu iguba yimaadaa wahuwa ashadhu calaya marka la eego waxyigu siyaaluhu igu yimaado kolley waxyigu waa shadiid waa afcalu tafdiil waxyigu waa culus yahay ma sahlana inaa sanulqi calayka qowla saqiira baa ilaahay yihi laakiin marka la eego markuu suurada iyo sida ama xaalada iigu yimaado ayaa iigu daran buu leeyahay kaasaa iigu culus kuwa kaleba culays way leeyihiin laakiin xaalada ugu adagi taasba weeye saasun waxaana culimadu halkan yidhaahaan xikmadda kuba sugan inuu sawd ama arrintaas oo kale dee sawdkii dad shabahahaynba rasuulka ilaahayna waa kan wax ka fahmaye ka xafidaya inuu guba yimaado waxay xikmadda kaba dhigeen an yatafaraqa samcuhu salى اllahu عalayh wasalam macnaa waxaan lagu ridayo ama la gaadhsiinayo inuu maqalkiisii iyo qalbigiisii iyo waxaasoo dhamme ay u faaruq noqdaan oo aan qalbigiisii iyo dhegihiisii toona adigu aanu ku baaqi noqon sawdkaas mooyaane meel wax kale de makaankii adigu arrinku uu noqdo inuu arrintan dee culusee kuba timiye sawdka caynkaasee aada u qariibka ah leh dee uu u faaruq noqdo wax kaleba uu kaba wada jeesto taas baabay xikmaddu tahay siay culimmadu yidhaahaan haddaba markaa saas ugu yimaada wahuwa shaddu calaya uma yafsimu canii waa iga joogsanayaa oo dee waa arrinkii waxyigii markuu joogsaduu dhammaaday intii loo waxyoonayay sawdkaasna wuu go-ayaa culayskii hayeyna markaa uu ka kor noqonayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yafsimu canii an yuqlicu wayanjali maa yatagashaanii minhu waxa iga joogsanaya iga kor noqonaya oo waxa weeyaan iga go-aya wixii aniga i daboolay waxaana bal isku dhow alfasmu iyo alqasmu luqada carbeed waa isku dhow yihin waxa udhexeeyaana waa qaafka iyo fa'da weeye waxaanay culimmadu soo naqliyaan halkan luqada alfasmuna alqadcu min gayri ibana fasmi waxaa la yidhaha waa marka wixii laba gooye laakiin aanu shaygii dee labadii aanay kala goyn qadci waa ku yimi goyni waa ku time laakiin weli way kala lushaaba taas fasmi baa la yidhaha alqasmuna iyada waa marka goyntii oo maca alibana walinfisaal wixii way kala harhayaan kala go-ayaan markaasay leeyihin de halkan rasuulka ilaahay cabiritaankan uu fasmiga kaba cabiray malagii waktigaa waa ka waa ka tegey waa faaruqaya waxyigina waa ka joogsadee laakiin arrintu maaha mufaaraqata muqaadaca waa wax soo laabmaya soo noqonayo waa ku soo noqonayaaye bal adigu culayskii iyo wixii idaboolay ee igu yimi ayaa iga joogsanaya o iga kor noqonaya walxaal qad wacaytu anoo xifdiyey weeleeyey oo xifdiyey wixii uu markaa waxyigii taasi waa suuro وأحيانa أوقاada qاarkeedna ملك ay يأتيني ملك weeye ملك baa ii imanaya في مثل sورة الرaجuل waa nin suuradii oo kale oo lfdiga bخاarي يتمثل لي الرaجuل maya يتمثل لي الملك رaجuلا wuxuu isugu kay soo suureynaya waa dee shakli ama suuro مثاaل ah malgii oo dee suuro شhaخصi oo kale ah ayuu isugu kay soo suuraynayaaba oo malagii igu imanaya nin suuradii oo kale markaasuu isagii i gaadhsiinaya ila hadlayaa waxyigii buu ii sheegayaayo suuradaasna faaci waan weelaynayaa maa yaquulu iyadana waxa uu leeyahay ayaan xafidayaan weelaynaya bal labadan xaalo ayuu saxaabigan jaliilka markii uu su-aashan weydiiyey rasuulka ilaahay uguba jawaabay kolley waxyiguna mala axwaashiisu intaa kuma koobna ee intaa way kaba badan yihiine bal waa labadan dee waa laba xaaloo mala ugu muuqasho badan ambiyada ru'yadoodu dee kitaabkan hore ugu saarina iyaguba waxyi weeye oo waxyi iyaga taa ugu yimaada qalbigoodu ma seexanayn rasuulka ilaahayna saasuu ahaayo iyaga taasi waxyi bay noqonaysaa oo kale kolkol dee iyadoo qalbigiisa lagu soo tuuray wax sa xadiidkii kuba yimi ina ruuxa alqudsi nafasa fii ruuxi ruuci ruucna waa alqalb qalbigay kusoo tuuray waa ilhaamkii oo iyaduna dee waxay qaybihii kaba mida bal surooyin kaley noqotaa barhkoodna intaa way kaba sii badiyaane laakiin labadan xaalo dee waaba kuwii mala ugu daahirsanaa ugu muuqasho badnaa dadka agtooda iyo suura marka la eego tasawurkoodana xagga ru'ya iyo waxaa dadkii dee arin mushtaragaabay noqon tii ambiyadu ha kaba dunaata tii dadke kale dadkuba way riyoodaane oo waxyaalihii khaaska ahaayee u khaaska waxyigiibaabay tani noqonaysaayo markaasaa rasuulka ilaahay labadanu kuba kaaftoomeen bal taa weeye markaa imaka xadiidkan de waa riwaayaadkii xadiidka hore une laakiin maxaa xadiidka hore iyada baabku tuu baabaysnaa lafdiga hore iyo riwaayada hore inooguba sugan tahay rasuulka ilaahay marka waxyigaasoo culus waa kan yihi rasuulka ilaahay xataa suuradan wahuwa ashaddu calaya ti kalena waa shadiid ta kalena culays bay leedahay dee arrinkana kuba imanaya tasabubka iyo indhidkad oo isagoo weliba waqti qabow jooga وxadثna محamed بن المصنى qال xadثna cabdالأعلى qال xadثna سacيid وإn abi caruba عan qتاadة عan الxasن xasankuna waa xasن الbصri عan xibطاn بn cabdاللaahi وxibطan بn cabdاللahi raqashi saddex taabiciga markaa isku xiga xadiidka sanadkiisa عan cubاadة bn الsamiti qal anahu qaal kana نabiy الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdaa unzila عalayhi اwaxyu waxyiga marka lagu soo dejiyo kuriba lidalik macnaa wa asaabahu karbun wa tacab iyo shido waxaa asiibayay karb shido iyo dhib baa rasuulka ilaahay asiibi jirtay lidaalika waa waxyigan daraadii kusoo degaya watarabada waxaa isbedeli jiray doorsoomi jiray oo midabkiisuba isbedeli jiray halku dee sa aynu horena usoo maray inoona dambeeyo sifaadkii rasuulka ilaahay baan kuba jirna iyo shamaaishiisa iyo wejigiisa uu aada u caddaa dee mushraba bxumra masara lown iyo abyada marixan oo inoo dambaysa iyo taasi way isbedeli jirtay hiqalkan iyo culayskan iyo shidadan waxyigu leeyahy daraaddeed oo wejigiisiibaaba dee casaan jiray waataynu kusoo marray xadiidkii yacla bnu umaya halkan tarabadan aadu waa isbedel weliba madowgiisi midabka dambaskoo kale ama ramaadkoo kale uu yeesho kolley waa xaalaad kala duwan uno dee casaanna waa ay noqonaysay kolkol madowgaa waaba u iilanayey culayskan iyo shidadan jirtar daraaddeed waa siqalka waxyiga wy watarabada wejwa ay tagayara wejhu wejigiisiina waa isbedelayey oo waa doorsoomayay midabkiisiiyo taas وxadثna محamed بن بشhاaر qال xadثna mعad بن هiشhاm qال xadثna abي عan qتاadة عan الxasن عan xطاn بن cabdاللahi الرaqاشhiي عan cubاadة بن الصamit qاala أنhu qaala wuxuu yihi kaana النabiyu slى الlaهu عalيه وsلم xadiidka sanadkiisu waa mid keliya un khaasatan dee markaan eegnooyn imaka qataadaye wixii ka dambeeya waana cubaadة بن الصamit صaxaabigii suuradanoo kalena waxaan soo arki jirnay dee inuu dariiq xadiidkii hore dee duruqdiisii un kaba dhiga inuu raqam gaara la siin imika raqam gaaru inoo leeyay sababtoo alfaada iyo waxaan kii hore inooguba sugnayn ayaa halkan inoogu sugan oo waa xadiid labaad markaas cubaadatu bnu saamid kaba warramay rasuulki ilaahay markaa waxyu kuba yimaado laakiin intii hore wax ka duwan baa inooguba imanayo sanbuu raqam gaara uu yeeshe kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaah wuxuu aha idaa unzila calayhi lwaxyu waxyiga marka lagu soo dejiyo nakasa ra'sahu madaxiisuu foororin jiray dee waa culayskan saaran iyo haybadan uu leeyahay taasoo kale waxyigu waay wanakasa way dee dadkii la joogayna arrinkan baa wada gaadhayo wanakasa way foororinayeen asxaabuhu asxaabtiisii ru'uusahum iyaguna way wada foororsan jireen oo madaxooda madaxa ayay foororinayeenba falama utliya canhu kolley injala iyo malaalaftyada xataa bukhaarigana way dhaceen marka rasuulka ilaahay laga kor yeelo mooye wixii ee culayskan waxyigu ahaa iyo waxaan daboolay iyo waxyigan sababtii u daboolay marka laga kor yeelo ee arrinkaas uu ka suulo ayuu rafaca ra'sahu madaxiisu sare u qaadayo dee waxyigii markaas soo degay buu dadka u sheegayey hadduu qur'aan yahayna aayaadkiibuu aqriyeyey haddii waxyi kale ahaa sida xadiidka yacliyaan kuba soo marray meelo kalebana dee wuxuu u sheegaya un ama jawaab su-aaleed ha noqoto oo la weydiiyo markaa waxyigu kuba yimi ama arrin kaleba adigu waxyigiibuu markaa rasuulka ilaahay sheegayey bal adigu markaa waxyigu ku yimaado waxyigu hiqalka iyo culayskaa weyn buu lahaa kolleyna utliyana macnahaasun bay kuba fasireen oo macnuhu yahay irtifaaca canhu lwaxy waxyigii markuu ka kor noqdo nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay ujriya barhkoodna injala waa sida bukhaari oo kale lafdigo waana alfaad ka cadcadtan ama ka waadaxsane laakiin macnuhu waa mid keliya qolooyinkana sharaxaysana weliba habeenadana wuu badan yahay dee kitaabka bilowgiisi ilaa imakana way socotaa sheekhu had iyo goor isagoo lafdi fasiraya ayuu idhaha saaxibu taxriir saaxibu taxriir baa sidaa yidhi dee xalay ku sugnayd caaway ku sugantay way ku sugnaant ta hore way inooguba sugnayd oo waa taxriir saaxibkii ma magacaabo dee xaafidnu xajarina kolkol iyaguna waa waxay isticmaalaan ujeeddadu waa shuhuradii imaamkaasi shahiirka ahaa horta saaxibu taxriir waa imaam raggii mush muslim sharxaya kitaabkan taxriir ma garan karo xataa inuu makhduud ahaan imaka waqtigeena soo gaadhay ee de waa kaa iyagu ay kaba soo naqliyaan oo waa sharax muslim bukhaarina uu sharxa la yidhaahay ee waa nin la yidhaaho dee ismaaciil ibnu moxamed ataymi qiwaamu sunna kolley kutub kalena uu lahaa kitaabka alxuja iyo ee ina soo gaadhayba waa leeyahay oo qiwaamu sunna kitaab kaloo atarkiib watarhiib dee uu ka horreeyey mundirina waa leeyahay oo malaa isagana dee isagu maa waa ina soo gaadhay waa ninkaa qiwaamu sunna laqabkiisu yahay ismaaciil ibnu moxamed itaymi ninkaas weeye taxriirkana waa kitaab uu ku sharxay kitaabkeenan aan hayno uu kuba sharxay waana kitaabka ay in badan ictimaadsadeen markuu alfaadaha la qabanayo imaam nawowine aad buu usoo qaataa waxaanu kaba cabiraa un had iyo goor saaxiba taxriir saaxiba taxriir ayuu kaba cabiraa bal ninku waa kaas weeyaan de oo waa qiwaamu sunna ismaaciil ibnu moxamed itaymi ninkaasba weeyaan oo kolley tarjamo weyn ee siyar aclaam nubala iyo keyrkii kutubta waaweyn waa ku wada leeyahay waa nin dee imaamo ayuu ahaa ataymi bal waa laftigumaan uga jeeda inaan taa qabano kolley nin kaleo xalayna ku sugnaa caawana ku sugnaanayo shamir magaca sidaasa jira bal markaa markaa halkiisa aan gaadhnaan kaasna aan yar sheegi doonaa de waa umuuro kolkol aad u yar qariib ah ama qarsoonaan karta ruuxuna dhib yaraan aanu ugu hanuuni karahayne bal saaxibu taxriir horta waa ninkaa baabun fii sadli nabiyi salى اllahu alayه wasalam shacarahu iyo wa farqih bal rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh sii dayntii uu timihiisa sii daynayey waa timihiisii badnaay uu lahaa sii daynaya ujeedadu isagoon kala rogin inta foodoo kale ay wejigay usoo laalaadsamaysay de haddii jiho kalena qadaadkiiyo waxyaala ay u laalaadsamaan be waa sii dayn lasii daaya un timihii inta badanna dee sadligu ha noqda irsaalu shacar markaa kii dhinac dhinac u laalaadsami kii xagga hore foodi haday dheertay xagga hore usoo laalaadsamaysaa inta xagga dambe qaaliban sadriga laakiin tay u isticmaali jireen waa inta fooda weeye oo waa qusada taa ay kaba cabiri jireen waa shacra naasiya oy dee aanay iyagoon kala rogin sii daynayeen oo wejigii markaa kusoo laalaadsami jirtay dhinacba hadday doonto ha uga badnaatee haddaba rasuulka ilaahay bal arrinkaa yeelitaankiisii uu yeelayo iyo wa farqi kala roggii uu timaa kala rogay kala jeexay ee laba dhinacun ay u kala rogmeen taase halkan dee madaxa bartankiisa lagu kala rog ma lagu kala markaa saa loo kala jeexay uun bal taas bal wixii ku yimin labadaba kollay shacarkii rasuulka ilah iyo shaybkiisa iyo caw mala waaba inta casharkiisa ama qayb dhan bay dee noqon doontaa waxyaalaha shaybkiisa iyo waa yar badnaan doontaa laakiin umuuro sucuubole maaha waa sifadii rasuulka ilaahay oo dee markaa intan gaari karnaba on gaarhin haddii ala idhaha xadaثna maنصuر بن abي مزاحم ومحamed بن جaعفر بن زiyاd qاla maنصuر xadaثna وqاla بن جaعفri أخbarana إbrahim ujeedada labadan sheekh ee mslim sheekh keliyay wada leeyihi nebidii wuxuu yihi xadaثna ibrahim midna akhbarana ibrahimu magaca midna buu sheegin aabihii ninka ibrahim bay ku gaaftoomeen mslim baa markaa caddaynayo wuxuu hi yani yana waxay u jeedaan oo ibrahimkan ula jeedaan ibna sacdin waa ibrahim ibn sacdi ibn ibrahim ibn cabdiرaحman ibn cawf عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال كان أهل الكتاب نiمankii أهل kitaaبka waxay ahaayeen ysdiluna kuwa sii daaya ysdiluna iyo ysdiluna labadaba way ku dabdiyaan marka la eego iyada halkan marka la eego ficilkan baan sheegaya oo waa ka le halkan bdmi daali وakasriha baa isugan ala arkaa kutubta shuraaxda in badan inay meelaha markay ka cabiraan min baabay daraba wanasara inay taa yidhaahaan dee waa kolley wax tasriif ku tacalluqsan inuu dee culumtuna aadna waa cilmigi kolley aadna iste uba mufiido waxay ka ficil bay sheegayaan waxay odhanayaan ficilkani waa baabu daraba imaka kan oo kale waxay barhkood ka cabiraan shuraaxda muslim oo kale waa labadaa baab buu ka mid yahay baabu daraba iyo baabu nasara waxay uga jeedaan un darabana ficilku waa yafcilu yadribuba ina mudaariciisu yahay waa shuratu kasra markay nasaro baabkeed ay leeyihiinna waxay ujeedaan waa yastulu ama yansuru dee waa mudaarici labada baabood dee tay baabkooday ka dhigaan wixii halkaasa ay kol hol u ixaaleeyaan ay lafdigaa ugaba jeedaan bal labada wej buu ku yimaadaa baan ficilke haddaba nimanka ahlalkitaab timahooda way sii dayn jireen ujeedada timahoy bixiyeen oo dheeraaday may kala rogi jirin ee khaasatan intan horeo kale xagga hore usoo dhaadhici jirtay iska sii dayn jireen wa kaana almushrikuuna gaaladuna waxay ahaayeen yafruquuna ru'uusahum timaha ay yafruquuna shacara ru'uusihim weeye waxa lakala kaxaynaya la kala saaraya waa timihii e waa waxay kala rogi jireen ay barhkood barhka kale ka sooci jireen ay kala rogi jireenun waa timaha madaxooda وkاna رasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahayna wuxuu yuxibu mid jecel muwaafaqaةa ahli الkitaabi nimanka ahlu kitaabka muwaafaqadooda uu waafaqo fii ma lam yu'mar bihi wixii aan la amrin oo haddii dee wax waxyigu ugu yimaado waxyigun buu raacayo wax kale ma jiraan oo uu raaca waa shareecadiisii haddii aan isaga waxaan loo diidin lana farin iyaga ahlu kitaabku dee kolley haba bedbedereene dee diin baqaayaheed bay iyo waxa weeyaan haysteen waa waxyaalo ay diintii kaga dhaqmayeenna way jirtay nimankan laakiin wasaniyiinta ee mushrikiintu iyagu ina wax diino ay haysteen walow waxyaalo iyaguma kaba hadhay diinihii hore sida xajka iyo wax ku bedbedeleen oo ku dareen haba jireene laakiin saasay ahaydo markaa iyaga ayuu rasuulka ilaahay jeclaa muwaafaqadooda mid waa ta arrinka aan sheegno waa u jeclaa muwaafaqadooda oo dee kol haddaan rasuulka ilaahay waxaan loo diidin waxaan lana amrin wax ugu yimi amar iyo nahyi oo ugu yimi jirin iyaguna dadkaa diin ahla kitaab ay yihiin bal kutubtoodii waxaa ka bedbedeleen be ahla kitaab ay yihiin muwaafaqadoodii taas jaanibkaa waa u jeclaa dee jaanib kalena way imanaysa khaasatan markuu madiino tegayoo waa iyaga soo dhoweyntood iyo isticlaafkood bal si dee bal markoo waxyaalo ay yeeshaan qaasim mushtaraga waa kii rasuulka ilaahay intii hore lix iyo tobankii bilood hore iyo toddobiyo tobankii bilood xaggoodii uba tukanayey qibladoodii u tukanayey ilaa markii dambe loo soo bedelay taas oo kale bal umuurahaas oo kalena nooc yar soo dhoweyn bay ahayd oo dee taasi markay iyagii soo dhowaadaan ay soo joogsadaan rasuulka ilaahay ay arkaan way garanayeen be laakiin haddana yar ay yar timaado bal isku soo dhowaansho dee waxay arkayeen xaqan iyo rasuulka ilaahay runnimadiisoo taasi waxay keenaysayba inay raacid iyo xaqi inay rumeeyaan ay kuba keento bal taas bay markaa hore ahayd oo labada arrimoodba waa wax isjiray ama culimada ay ishaaraan taasi u yeeri jiray fasadala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm naasiyatahu markaasuu rasuulka ilaahay madaxiisii ama waa timihii foodiisa ayuu sii daayey uu sii daayedu macnaa waa arsalahaaye ujeedadu muu kala farqin oo iyadii intuu dee labada dhinac ee timihiisi muu kala raacine iyadii baa iska soo laalaabsanto waa intii foodoosta iyagu ay yeeli jireen taasuu sameeyey uma faraqa bacdu intaa dabadeed buu rasuulka ilaahay kala rogay timihiisii kala saaray foodda irsaalkii waa kaba daayo dee laba dhinacun bay timihiisii ay u kala jiifsadeen oo markuu dee halkaa bartankiisana uu ku kala rogay timihiisii uu kala rogay taas buu rasuulka ilaahay yaala bal hortayn xadiidku waxa saasi baabka inooguma horsanaa culimadu imika tan farqiga waxay kaba dhigaan dee rasuulka ilaahay waa xaaladiisii dambeysay taa horena muwaafaqo nimankaasu ulaba yimi oo farqigu dee ruuxii tima weyn oo kale inuu sunno yahay waayo waa wixii rasuulka ilaahay markii dambe kuba dambeeyey barhkood baa yidhah waxaas daahiraba inay arrinkani waxyiba ahaa oo waxaa ilaahay barhkood ishaareenba intaa hore la nasakhe laakiin waa ficil culimadu siday kaba dhigaan labada xaalaba banaan salafkiina kuwa labada xaalaba kala samayn jiray way jireenba waxayna ixtimaalla baa jira rasuulka ilaahi ijtihaad iyaga mukhaalafadoodii inuu laba yimina taasna waaba suurtagal eh bal farqigu mustaxab haba noqdo sunno haba noqdee laakiin xaaladaa kalena dee ma gaadhsiisna xad la yidhaaho waa la nasakhay ama la yidhaaho waa xaaraam waxa ay tahay unoy qowlkooda xooggale kaba dhigaan in sadriguna banaan yahay farqiguna banaan yahay laakiin farqigu kaba fadli badan yahay taasba uu kaba fadli badan yahay taas bay adigu culimadu sababtuna salafkii ayaa barhkood xataa sadligaa way laba iman jireen dee farqigana way laba iman jireen rasuulka ilaahayna waxyaalo kalena way noo dambeeyaan oo timihiisii kuba tacalluqsane laakiin halkan baltay raajix yeelaan arrintu baab naski maaha maaha in sadligii la nasakhay maaha waayo arrinkanna waxaaba dhici karta inuu ijtihaad iyo mukhaalafadood yahayba ayaa dhici kartaba waxyi gaaro uguba yimi aanay rasuulka ilaahay jirin saa daraaddeed adigu xaaladani ta mudan haba noqoto dambe e taa horena e maaha wax la nasakhay ama wax la yidhaaho waa xaaraan ma aha w وxadثnي أbو الظاhiرi qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شهاب بhdا الإسناaد نحوه baab fي صفaة النabiyi slى الlaهu عalيه waslم wuxuu baabaysay rasuulka ilaahay sifadii shamaashiisii baan kuma jirnaa وأnahu kaana أxsan الnaasi waجhan bal dee dad oo dhan isagaa uu khulq fiicnaa horeynuu usoo maro khulqiisii imaka waa xaggan khalqigiisii iyo suuradii daahirka aydee isha lagu haleelayay taasna suuradiisii macnawiga ahayd bay ahayd oo ilaahay yihi wainaka lacalىa khuluqin cadiimin e bal khuluqaase haddaba rasuulka ilaahay inuu dad oo dhan ba xagga wejiga ugu fiicnaa ayuu baabkiisii yahay ama baab saasa ayaa de adigu ma amuurahaasu baabka u baabaysan yahay xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر qال xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة qال samictu abا إسحاq وabا إسحاq السبيعي imaamkii qاala samictu الbrاءa yquل kana rasuul الlahi صلى الlaهu عليه وsلم rasuulki ilaahay wuxuu ahaa rajula nin ayuu ahaa marbuuعa bal tan waa adigu dee waa صifa taas bal dhexdhexaada oo ujeedadu dheerna ma ahayn dheer xadka baxa mana gaabnayne dee bal waxa weya dhexdhexaad buu ahaa baciida maa bayna almankibeyni labada garab inta u dhaxaysa mid u kala durugsan buu ahaa oo halkaa waasacnimo taas laabta waasacnimadeedna way ka laasimaysaa macnaa labadiisa garab ismay saarnayn iskumay dhegsanayne jaanibkaas kaahilka iyo degtaas way kala fogaayeen labadiisa garab dee waa markaa kala fogaansho aan iyaduba dee wax lagu tiriyo inay matalan dherar ziyaada ama bucdi ziyaado oo hadhow isuba rogo dee waxaan quruxba ahayn isuba rogo taa may ahayn baciida maa bayna alkabankibeyn saacadii laabtiisna ay ka dhalanayso taas caliima aljummati cadiima aljummati waa timihiisan iyo halabtiisuna mid ay weyn yihiin buu ahaayo ilaa shaxmati udunayhi waxa weeyaan waa waasilan xaaliyay mid gaadhaya ilaa shaxmati udunayhi ilaa labadiisa dhagood waa shaxmad waa intan yare dumarkuna ay dhegaa waxa ay suranayaan iyo ay geliyaan ee jilicsan taas bay shaxmata udun ilaa halkaas bal dee awqaadda qaarkeed malaa mucdamkeeda gaadhaya waabay dhaafayse caleyhi korkiisa waxaa kuba sugnaa waa waktigaa uu arkay ee xullatun bedlad xamraa oo cas oo maro dee ama laba shay oo isku mida weeye oo isku midab oo casaan ah bal taasna waxa weeyaan korkiisa ayaa kuba sugnayd xaggaa marka la eega midabka casaabka iyo wixii kuba tacalluqsanna horeynuu soo maray ibnuqayim baa wuxuu sheegtaa inay arrintu tahay khuduud iyo liidliid cas inuu lahaaye casaan saafiya aanu ahayne ee adigu laakiin tanna dee waxa weeye anuun haddii aanu muzacfarki aynu iyo mucasfarki aynu soo marnay aanu ahayn bal taasna baasi kuma sugne bal xullad cas ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh korkiisa kuma sugnayd oo u xidhnaa ma ra'aytu maan arag shay-an shay qatu axsana minhu salى اllahu alay slm wax ka qurux badanba weligeyba oo ka fiicmaan arag xadiidku waa inoo socdaa kolley axaadiid kalena way inoo dambeeyaan oo xaggan umuurahan kuba tacaluqsane xadaثna cmr الnaqidi wa abu kuraybi qaala xadaثna wakiic can sufyaana wa sufyaan الthawri weeye maanta can abi isxaaqa can اlbaraءi qaala ma ra'aytu maan arag min di limatin limo iyo waa timaha dee intay bateen ilaa garbaha gaadhay ama ku dhowaaday ee ka dhaadhacay dhegihii iyo intaa dhaafay kuwaas baa limo lagu magacaabaa waa mid isagu u saaxiiba limo oo axsana ka fiican bal min rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam ee fii xulatin xamra marka waxaan leenahay medilimatin oo xamra markaasi way oo ku sugan fii xulatin xulad iyo bedlad xamraa casoo taa xidhan oo axsana ka fiican min rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam bal markaa axsana kolley min rasuulillahi axsanaday ku tacalluqaysaa fii xulatin xamraana waa adigu in soo kala dhex gashay uno markaa maa ra'aytu maan arag min di limatin oo fii xulatin xamraa axsana ka fiican ka qurux badan min rasuuli llaahi salى اllahu عalayh wasalam shacaruhu timihiisu yadribu bmacnaa yasilu weeye wuu gaadhayey mankibey labadiisa garan baabuu gaadhayey baciida maa bayna almankibeyni waxaanu ahaa kaana wey baciida maa bayna almankibeyni labada garab inta u dhaxaysa mid u kala durugsan buu ahaa laysa biطawiili mid dheer oo dheerkiisu xadkabax yahayna mu ahayn biطuuli اlbaa'in walaa bilqasiiri ku gaaban oo aada u gaabanna rasuulka ilaahay ma ahayna rabca ayuu ahaa iyo kaa dhexdhexaadka qaala abu kuraybi lahu shacarun halkaa aynu soo aragnay marka hore shacaruhu yadribu ayaa abu kurayb lafdigiisu wuxuu ahay ncamru naaqid weeye ka hore lafdigiisii lahu shacarun yadribu mankibayhi oo shacar damiirkaasna lama socon lahuna way kaba horeysay wuxuu lahaa timo yadribu gaadhaya mankibayhi baciida maa bayna almankibeynna dee waxaan leenahay waa kaana baciida maa bayna almankibeyni oo bal kaanaan isaga soo qadaraynaa waayo lafdigii horeba iyada kaana rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rajula marbuucan baciida maa bayna almankibeyn waa taan kusoo aragnay riwaayada hore xadaثna abu kuraybi mحamed بn اlcalaaءi qaala xadaثna isxaaq bnu mansuuri can ibrahima bni yusufa can abihi can abi isxaaqa qaala anahu qaala wuxuu yihi marka abu isxaaq samictu اlbaraaءa yaquulu kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wasalam axsana الnaasi wajhan dad oo dhan isagaa ugu weji qurux badnaa ugu fiicnaa wa axsanahu dad oo dhanna isagaa ugu fiicnaa khalqan xagga suurada iyo shakliga ama wejiga ha noqotee ama shirkiisa kaloo dhanba haba noqotee laysa ma ahayn biطawiili daahibi waa ku dheero adaahibi de waa fi samaa duulkiisu walaa bilqasiiri ku gaabanna ma ahayn waa xadiidkii uun macnaha xadiidkuna aad buu uba cad yahaye laakiin meesha waxaa inoo taalla uun labada marka hore cadiima aljummati waa xagga timaha un haddaan eegno iyo tan dambana min di limatin kolleyna waxa ay culimmadu yidhaahaan bal timuhan dee kolley markay bataan markay ilaa dhekaha joogaan alwafra ayay ku magacaabaan wafra waa markay ilaa dhegaha gaadhsiisan yihiin hadday dhegaha ka dhaadhacaan oo dee intaa luquntii iyo meelaha ay gaadhsiisan yihiin ilaa ay garbaha kaba gaadhayaanna kaas lima ayaa lagu magacaabaa marka ay garbaha gaadhaan ama ay dhaafaanna dee waa taa jummo iyo halaba waa jummo ayaa la odhanayaayo bal marka waxa weeyaan waa axwaal iyo sifaad ay timuhu leeyihiin oo kolba xadda ay joogaana dhegaha markay joogaan alwafra weeye rasuulka ilaahiyna waa lagu sifeeyeyba taas waxa weeyaan markaa iyadu dee ay halkaa dhegaha dhaafaana limadii bay noqonayaan ilaa ay dee garbaha udhaadhacaya marka ay garbaha gaadhaanna juma ayay noqonaysaa jumada ayaa uguba badan intuba timo badan bay tilmaamayaan iyo waana axwaalka laba duwan xagga marka la eego rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intaba sifadiisa way uba yimaadeene culimadu siday kuba jamciyeen waxa weeyaan barhkood waxay leeyihiin rasuulka ilaahay timihiisii wixii halkan ilaa dee waxa weeyaa bal matalan intoodii badnayd waa intaa dhegaha gaadhsiisay dee markay sii dhaadhacaanba way siiba yaraanayeenba oo bal matalan wixii xagga dhega ahaa waa taa wafrada ayay ku magacaabeen wax marka la eego dhegaha oo kaleba barhkood kale si ka hab ka fiicanna waa jirta ama jamcin kaba fiican labada dhegood iyo dee caatiqiina intii in ka yarbaa u dhaadhacdo waa taa limada la yidhi jumadii adug bal waxay ka dhigeen axwaal barhkood lakin waxaa la nimeeye arrinkaa maahayn waxa ay tahay in rasuulka ilaahay dee malin keliya lagama waramin axwaalo kala duwan buu lahaa iyo waktiyo kala duwan kale uu timihiisa gaabiyo oo intaa de ay wafro un yihiin way jirtay koluu rasuulka ilaahay sii daayo oy gaadhaan ilaa garbihiisii gaadhaanna way jirtayo bal markaa waxa arrintu ay tahay un waa likhtilaaf alawqaat ee wax kale maha waa awqaadihii rasuulka ilaahay iyo axwaalihiisii kala dunaa wakti ay halkan joogeen way jireen de waana laga warramay wakti ay dhaadhaceen oo intaasii dhaafeen oo taallimada laba yidhi wakti ay kaba sii badnaayeen oo ilaa garbihiisa ay gaadheen intuba way jirto hadduu iska daayana dee jubmadii bay noqonayeen iyo garbaha gaadha haddii uu maalan waxa weeyaan uu dee yar ilaaliyana uu gaabiyana waa tan wafrada ay noqonayeen oo waxa arrinku uu yahay uun ikhtilaaf alawqaat ee wax kale maaha taas iyad waa mid naftiga inoogu dambeeye aan eegno wuxuu yihi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam axsana الnaasi wajan wa axsanahu halkan damiir keliya inoogu sugan damiirkan haddaan annaas u celino dee waxay ahaan layd in la yidhaaho wa axsanahum axsanahum in la yidhaaho oo la jamciyo ya axsanahum baa idin taal waxaan filaya inaan xadiidka kamid ahayn idinka idina taala aniga aniga ima taale laakiin kolley kamid maa sharxuna uu qabanayo shuraaxdoo dhammaan way wada qabtaan halkan oo dee way wada qabtaan laakiin lafdiga meesha yimi dee ay xadiidkan waa axsanahu tan bay ku dabdiyeen ee horta xagga macnaha waa sax oo macnuhu waa axsanahum weeye macnuhu oo dadkii damiirku naas buu u laamayaa waana jamac marka isaga ugu fiicnaa dadka waana san ku laqbeeye khalqan eh laakiin halkan waxay leeyihiin carab marka la eega isticmaalkeeda markay umuurahan oo kale isticmaalayaan iyagoo waa axsanahum ujeeda ayay cibaaradan waa axsanahu kaba cabiraan oo macnaa kuma hadlaan waa axsanahum ee waatay kaba cabiraan oo waxay odhanayaan buu leeyahy ajmalu الnaasi wa axsanuh waatay yidhaahaanba xadiis baa jiray kaley horta صaxiixa bukhaariya waa kuma sugnaa imaka dee tan idinka haddaa xusuusantiin imaka muslim ma dabdinayo khayru nisaaءi rakibna اibila nisaaءu qurayshi ashfaquhu calىa waladin waana dee damiirka in la jamciyay ahayd oo kale taas oo kale xadiid kaloo abi sufyaan aan filaya iyada kaasi kitaabka waa kusugnaa cindi axsanu nisaaءi اlcarabi waajmaluhu marka carab marka la eego iyadoo macnuu waajmaluhum iyo axsanuhum halkan yahay oo macnuu kaa yahay waanay ku hadlina cibaaradaa dambey kuba hadlaan oo ah inay damiirka ifraadiyaan macnuuna waa macnaha jamca marka haddii bal matalan dee taa ay taalo oo kale kolley shuraaxdii maka sharaxina waa kuma sugan yahay kuwa kalena waa cibaaraday soo wada qaataan bal luqawiyiintii abu xaatim alugawi weeye maha abu xaatimkii muxadidka maha ama imaamkii maahe waa abu xaatim asijdatani ninkaa luqawigaha carab bay leeyihin san ayay ugu hadashaaba oo san bay ugu hadashaa sida kale uguma hadasho iyadoo ujeeddadu taa tahay bal markaa waxaan leeyahay dee tii naas kale calaamadda kolley dusha waan iskagaba qoranaynaa ama ku dabdinaynaaye xadiidka wa axsanahu khalqan waa sida dee markaa kutubtii inooguma sugan ay inooguna soo wariyeen aimadu de waana tan carabna sida noogama soo naqliye leyin jaanibkan kale kuma hadlaan isana yidhaahaan iyadoo macnuu yahay hadda wa axsanahum baabu صifaةi شhacاar النabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahay timihiisii bal tilmaantii ay lahaayeen صifadii ay lahaayeen dee qayb watan aynu soo aragno hadday noqoto xagga dherarka oo kale iyo badnida timaha badan bay ahaayeen ee kol kol ilaa garbihiisa gaadhaya kolla kaba yar jaanib kale haddaan eegno waktiyo uu sii dayn jiray waa jiray intii dambe se waa kala rogi jiray iyadoa sifadii timihiisay kaa midin imika laakiin waa xagga midabkoodii iyo taa wixii kuba tacalluqsanaaba inooguba imanayay baabkana wuxuu yihi muslim xadaثna shayban ibn faruka qaala xadaثna jariir ibn xaazimi qaala xadaثna qataadatu qaala qultu lianas bni maliki kayfa kana shacaaru rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam galibana rasuulka ilaahi marka la tilmaamayo la sifaynayo raggii waaweynaayo saxaabada hamala isha kamay boogsan jirin oo de waa taas صifada kuma badne waa raggii yaryaraa صaxaabada ama dadkii yaryaraa baa tilmaantii rasuulka ilaahay hagaag usoo dabdiyo usoo naqliye markay ta noqoto dee waxaa la arkaa inaanay ishaba sare ama sarema u eegi kari jirin dadkaa iyagu waaweynaa kabaartii صaxaabadii oo kuma badna xagga marka la eego sifayntiisa kuma badneen haddaba anas ba waxaa lagu yihi qultu lianas ibni malikin kayfa kana shacaru rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu uhi kaana wuxua shacaran timo rajilan dhexdhexaada waxba tan tafsiirkiisi laysa biاljacdi kuwo juro oo adag muu ahayn oo timo adagna muu ahayn wala sabdi ama kuwa bisana ma ahayn sida timaha hunuudiya kuwaas kaas oo timaha dee labadooda udhexeeyo rajil waa macnihiisu waa tan laysa biاljacdi wala sabd kolley jacdi iyo sabd iyadna malaa kitaab اlimaan iyo halkii rasuulka ilaahay markuu nebi muuse iyo ciise iyo sidii kuba arka iyo dee waxa weeya tilmaamaya waa ti kitaabulimaan iyo aynu kuba soo marray haddaba timihiisu kuwaa laba timo udhexeeyay ahaayeen timo adagna may ahayn timo iyagu aada u jilicsan oo bisana may ahayn kuwaa udhexeeya ahayn weliba bayna udunayhi wacaatiqi macnaa shacarkiisu wuxuu ahaa kana bayna udunayhi wacaatiqi labadiisa dhigood iyo degtiisa inta udhaxaysa waa limadii waa timahaa dhaadhacay ee dhegihii dhaafay bal matalan ilaa degtiisiina weli matalan aan gaadhinba dee kol kale ay gaadhayeenna way jirtay si aan markaa jumlada laga cabiro aan soo marnay xadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna xbاn بن hilاal xa وxadaثna mحamed بن mثنى qال xadaثna cabdالصmd qال xadaثna hmam qال xadaثna qtاdة عan aنaس أna rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم wuxuu yihi kana wuxuu ahaa yadribu shacaru timihiisu macnaa yadribda halkan u garaacayo silu dheh waa gaarhaya mankibayhi waa jumladii waa markaa de waana axwaal kala duwan baa leniya awqaado kala duwan xadaثna yaحyى بن yaحyى و abu quraybi qala xadaثna ismaaعiil بn culayaةa عan xumayd wa xumayd طawiil عan anasi qala anahu qaal kana shacaru rasuuli الlahi salى الlahu عalيه slm waa xaalo kala tana waxaan oo dham tacaarud ma jiro ilaa ansaafi dunya ilaa dhegihiisa bartanadooda waa markaa wafrada lagu magacaabaya wafra de marna limo kolna waa jumadii haddaba waa awqaadihii kala dunaa rasuulka ilaahayne intaas toban sanoodba waa ag joogaybe waa si ay kala ahaayeen oo ilaa halkaasay gaadhsiisnaayeen timihiisu baabun fii sifati fami nabiyi salى اllahu عalayه wasalam wacaynayhi wacaqibayhi way haadihi shamaa'ilu rasuulka ilaahay bal afkiisii iyo labadiisii indhood iyo cirbihiisii tilmaantii iyo sifadii ay lahaayeen wey xadaثna mحamed بn mثنى ومحamed بn bashaar kuwan oo kale imaka haddaynaan soo gaadho oo rasuulka ilaah aynaan la kulmin dee khabarkiisii baan haynaayo haddii aynaan ishi kuba arag dhegtii iyo maqalkii iyo taasoo s imaamkii weynaa ibn اljazari waa maalintii shamaa'ilka khatimay shamaa'il mحamediya ayaa laba beydo kale in badan ku celcelin jiray waqtigii shamaa'ilku socdo de waa akhilaaya waaye inshaط الxabiibu وrabcuhu وعز تراقيه ونأت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله فما فاتكم hadيi وuxuu leeyahay xaبيibkii iyo rabcigiisi iyo mنزلkiisii uu dheeraado la kulankiisii u adkaaday oo idin dhaaftay in indhihiina kuma aragtaan taasi idin dhaaftay dhegtiina idimay dhaafin eh waa tan shamaaishiisii akhilaya inshaطa الxabiibu وrabcuhu وcaزa talaaqihi وnaأت manaazilu وfaatakum an tubsiruuhu bcaynikum fama faatakum bsamci hadihi hadi shamaa'ilu waa tan rasuulka ilahi sifadiisii tilmaantiisii waxaan arkaynaba wuxuu yihi markaa xadaثna mحamed بn mثنى ومحamed بn bashaari wlfظ بn mثنى qala xadaثna mحamed بn jacfari qala xadaثna shucbaة can simak بn xarbin cid cusubna caawo kolley kumade ma aragna hortee can simak بn xarbin qaala samictu jaabir بna samurata qaala jaabir ibna samura aan maqlay isagoo yihi kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam barica alfam afkiisu miduu waasacayay buu ahaayo ujeeddadu ma afyarayn maaha af weyn oo ballaadhan oo dee faalxumaa ee af waasicuu lahaayo had iyo goor carabina waabay isku ammaani jirtay saacada famiga yaridiisa iyo waxyaalahaasna dee iyaga agtooda ceebbaabay kuma ahayd taas waa ashkal alcayni waa indhihiisu kolley madowga indhihiisna way badnaayeen ziyaaday lahaayeen cadaankuna aad buu uba caddaaya laakiin caddaanka indhihiisa casaan yar baa ku dhex jiray wey oo ashkal alcayn shuklo waxaa la yidhaha waa xumratun fii bayaad alcayn isha cadaankeeda casaan yaroo kuwa sugan oo agtoodana maxmuud bay ku ahayd dadkii iyo farda iyo bal taas intaas weeye shuhlana waxay odhan jireen halkaa kaafkii unoo ha noqdana waa casaan madowgeeda ku sugan bay shuhla ay odhanayeen ashal ashkalna waa taasoo waa bayaadun ama waa xumratun fi bayaad alcayn lakiin wax kala tafsiirka ku arki doona simak ama taabicigu kuma fasiri doono taase lakiin horta macnuhu waa kaa wey manhuusa alcaqibayna labadiisa cirhboodna mid ay hilboodkood yar yahay ayuu ahaa oo ujeedad marka la eego hilibkan cirhbihiisu aad buu ukhafiifaayo cirhbo kuuskuusan oo buuran oo hilib badan leh bay ahayne xagga marka la eego hilibka cirhbihiisna waa yaraa oo markaa dee waa hilib caadiyown qaala qultu waxaan ku idhi lisimaakiibni waxa odhanayan eg shucba odhanaya simaak ibnu xarbi waa ninkii taabiciga xadiidka ka wariyey isagiiyo jaabir udhexeeyey simaak baan ku idhi ma dariicu lfami maxaa macnaha dariicu lfami uu yahay qaala cadiimu lfami afkiisu miduu weyn yahay ma waasacye waasacadi ay kaba cabireen une qaala qultu waxaan ku idhi ma ashkalu lcayni qaala wuxuu yihi markaas simaak طawiilu shaqi lcayni isha dilaaceedaas mid uu dheeriyey buu haayo laakiin macnaa waxay yidhahdeen culimadu luqa laga garanayo asal ahaan ma aha cid isaga aan ahayn oo tirhina maba jirto ee shukla waa wax la yaqaano luqadii carbeedna lagu yaqaanay maxmuudna ahaayo waa in bayaan ama cadaankan ishu ay leedahay casaan ku sugan weeye laakiin tafsiirkani waa tafsiiru min simaak lam yaqulhu gayruh oo cid kalena ba aan laba arag bal waxa weeya taasba weeye oo bal waxaan leeyahay tafsiirkii horean qabsanayna qaala wuxu uhi qultu labada kale lakiin waa tafsiir صaxiixa ma manhuus اlcaqib maxay ka dhigan tahay qaala qaliilu laxmi اlcaqib hilibka cirhibtu mid uu yar yahay oo cirhbo buurbuuran oo hilibkoodu badan yahay ma lahayne cirhbaha dee fudud bal matalan taas buu lahaa hilibkooda uu yar yahay adugu be macnuhu kaasba weeye waana inoo cadiyo dee waa lainoo fasiray wax kaloo nagu joogsanaa ma jire laakiin markii uu bal matalan dariiculfami qabanayo waa ninkii aan sheegaya xalayna waa ku sugnaa dabdigiisaa qalab geli kara wa qaala shamir bal horta shiintu way fadxisan tahay miimtuna way kasirsan tahay shamir waa nin luqawiya horta waxaa la arkaa dee dhib yaraan tarjamadiisa inaan laguba helin waa nin luqawiya waana nin qadiima weeyaan oo qarnigii saddexaad dadkiisii weeye waa qarnigii saddexaad kitaab luqaana uu leeyaha la yidhaaho marka hore ay aad u ammaaneen dadkii ka warramayo umala xarafka jiimku ku bilaabo dee aljiim laba malaa taaso xurufta mucjamkaa ku socday jiimuu kuba bilaabay laakiin waxaa la lahaa kitaabka shawaahiduu badiyey aad buu hadalka ugu badiyey gariibka marka xadiidka oo kale qoladaasuu ka soo naqliyey tafsir buu soo naqliyey laakiin nin kitaabkii aad iyo aad ugu bakaylayu hayo uu diiday inaa cid kale kaba sii qorato taas iyo waxyaalahaas de markii dambena malaa nin kale oo gacantiisa ugalayn adigu ugu dambeyn waxay sheegaan sabab markii dambe uu kuba baxay ayay sheegaan oo kitaabkii markaa malaa waxyaala mutafariqaada mooyaane wax kale dadkii kamay soo gaadhin qarnigiisiiba kolley bukligii cilmiga iyo de cilmigii haddaa talayaanu ku dhaafin oo kale ee marka dambe iska baabi-iisaas ayuun baaba arrintiisu ay noqonaysaa cilmigii la faafin waayo ee dadka la gaadhsiin waayo ee meel un lagu haysto ama dee ruuxaas bal waxaan leeyahay ninkan shamir ibnu xamdaweyh bay yidhahaan waa nin reer haraad ah ama alharawiyo ibnu xamdaweyh bay yidhaahaan waana qarnigii saddexaad waa suurtagal walow aan cibarka aan usoo dhigan kolley dahabi qarnigaas ama sanadaas laba boqol iyo shan iyo kontonka iyo barhkood yidhahaan dhimashadiisa ayd lakin mal waxaa leeyahy waa nin qadiima magaciisna waa shamir ibnu xamdaweyh waana nin luqawiya bolwey haddaba xalayna casharkii uu kuba sugnaa caawana waa ku sugan yahay dabdigiisu taa weeye waa nin magacii waxa weya shamir ibnu xamdaweyh laba yidhaaho reer haraad ahaa alharawi de waana ninka mutaqadimka kitaab luqaana waa lahaa waa luqawiyiintii kawe waa intan xalayna labada saaxiba taxriirna waa sheega cawa babun kaana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi wuxuu abyada mid cad oo cadaanka aynu soo maray asara lown inuu ahaa maliixa lweji wejigiisuna waa ti axsan الnaasi wajan ba oo dad o dhan isaga u weji fiicnaa wejiga hadday tahay dhalaalkiisan iyo cadaankan aan ahayn cadaan dee kaarinjiga iyo nuuradaas be waa cadaankaas dhalaalaya iftiimaya asaralown ama almushrab اlxumra iyo hadday tahay umuuraha kale iyo sifada wejigu leeiyo si uuba samaysan yahayba isagaa wejigiisuna waa axsan الnaasi wajanba xadaثna سacيid بن maنsuuri qaala xadaثna khaalid بn cabdالlahi can اljurayriyi kolley jurayri marar kala duwan baan soo maray nisbadiisana waa nin sikaara taabiciin oo kaa saxaabi kaba warinaya dee sidan hore usoo maray sacd ibnu iyaas baa la idhaah can abi الطufayl qaala wuxu uhi abuطufayl waa صaxaabigii camir bn wasilata qaala maya wuxuu ihi jurayri qultu lahu ay abiطufayl ba waxaan ku idhi ara'ayt ara'ayta miyaad aragtay rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm de aad bu u yaraa waqtigii rasuulka ilaahay qaala wuxu uhi nacam ha waan arkay oo kaana wuxuu abyada mid cadoo maliixa alweji malaxada inta badan waxay u isticmaalaan waa bimacna alxusni horta waa xasan alweji bal axsan annaasi wejane inta badan malaxada waa xusniga indhaha iyo baabay u isticmaalaane laakiin imika waa bacnaa xasan alweji ama axsan annaasi wejan buu ahaaba qaala muslim ibn اlxajaaji wuxuu yihi waa sheekii kitaabkan lahaa abudufayl buu ka hadlayaa maata wuu dhintay abudufayli sanata miatin boqolkii hijrada waa markii sanadii boqolaad buu dhintay wa kaana wuxuu ahaa khira man maata min asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam asxaabtii rasuulka oo dhan ninkii u geeri dambeeye weeye kolley waktiyadii uu dhintayna dee boqolkii waa la yidhi boqol iyo labadii waa la yidhi boqol iyo toddoba ugu dambeyn boqol iyo tobankii hijirada waa la yidhi oo boqol iyo waana nin ka dambeeyey maba jirto bal isaga dabadii wixii sheegtay soxbadee dad kala duwan baa sheegtaye waa been un iyo beenaalayaalunbaa laguma tiriyeyba rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh san hore usoo maray kitaabkan kusoo aragnay waa waktiyadii uu wafaadi doono ayaa muxuu yihi habeenkan aynu joogno caawa marka boqol sannadood laga joogo cid dhulka korkiisa maanta joogto oo dee markaa noolaanaysaa ma jirto dee waana waktigaa aqwaashii tii ugu dambeysay boqol iyo tobanka hadii la yidhah habeenkaa boqol baa laga joogay habeenka ama waktigaa boqol baa laga joogay isaga asxaabtii rasuulka ilaahay u geeri dambeeyey weye abuduf makana waa ku dhinteen xdثna عubayd الlhi بن cmر الqwاririي qال xadثna عبdالأعلى بn cabdالأعلى عن الjurayriي عن abi الطufayl qاaل abu طufayl ba wuxuu ihi raأytu rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم ayaan arkay wmaa عalىa wجه الأrضi dhulka korkiisana kuma sugna oo dhulka korkiisa kuma sugna rajul nin ra'aahu arko غayri de waayo isagaa waa markii ugu dambeysay isagaa u geeri dambeeyey dee anas iyo rag meridhba dee kusoo dhawaaday waktigaase laakiin waktigaa cidi may noolayn oo cid markaa aragtay oo maanta nooli ma jirto dhulka korkiisa kuma sugan qaala wuxuu yihi jurayri baa odhanaya faqultu lahu waxaan ku yihi fakayfa ra'ayta bal seed u aragtay seeb u aha seeb u ekaa qaala wuxu uhi kaana abyada ku cad bu ahaa maliixan waa dee xasanan weeye xasan alwaj oo muqasadan dhexdhexaada muqasadku waa dhexdhexaad ujeedadu rabcu ahaayo mid aad u dheerna ma ahayn mid gaabanna ma ahayn mid buuran oo hilib badan ma ahayn mid weyn oo dhuubanna ma ahayn dhexdhexaadkaasu ahaa muqasad taasoo bimacnaa waa rabcadii iyo taas oo jaanibkaas ee arrintiisi iyo axwaashiisa o dhami taas bahed baabu shaybihi salى اllahu عalيه wasalam bal rasuulka ilaahay ciradiisii ayuu baabkiisi yahay waa baab axaadiiiisu dee waa shaybkii oo waxyaalo had axkaam iyo umuuro lagu sii joog joogsada ana iguma sugnayn baabka ha yar dheeraadee lakin insha allahu tacala waan dhammayn doonaa biidn illahi tacaala waa ciradii rasuulka ilaahay bal maxaa timihiisu ciro ma lahaayeen ciradiisu ilaa intay ahayd xino iyo waxaa ma wax bedelo ma marin jirin mise mu marin jirin waa umuurahaasa inoogu wada imanayaan xadثna abubكر بن abي شhaybة وبن نmayr وcmr الناaqd جamيعا عan بن idrيس qala cmr xadثna cabdاللahi بن idrيس الأwdiي kole waa nin imaamo caabid ahaayen hore usoo maro xaafid ahaa marar kala duwan aan soo maray habeenna xataa qiso uu leeya weli waan ishaaray un taase waxaan filayaa weli caawana suurtagal maaha casharka ayaan i suurtogelineyn isaga iyo ciise bnu yunus iyo ayuu kuwa baa arrin aan lahaa mar baan soo qaadi doonaa tilmaamaysa un de waa culimada dee bal matala zuhdigoodii iyo taqwadoodii iyo bal umuuro taa kuma tacalluqsan iyo raqbe la-aantoodii adduunya waxyaalaha aanay raqbaynahayn be can hishaami can ibni siriina qaala su-ila anas bnu malikin baa la weydiiyey hal khadaba miyuu khudbe miyuu cilaameeyey oo ama bedelay oo rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam timihiisii wax dee khidaaba ma mariyey qaala wuxuu ihi markaa anas isagu inahu lam yakun ma ahayn ba rasuulkii ilaahay ra'aa mid arkay min ashaybi ciro ilaa macnaa ilaa qaliilan weeye in yar un mooye waa waxyaalo la tirin karo markaa umaba baahno weeye uma baahanba waa wax yar yar ayuun baaba waxa madaxiisi iyo garhkiisiiyo ka ciraysay ahayd markaa timihiisii madoobaa ee kalaaba qarinayay oo dee uma baahan weeye markaas qaala bnu idrisa wuxuu yihi kaanahu yuqalilu waxaa moodeysaa halkan si wuxuu yaraynayo dee waana timi waa ilaa qaliilan waqad khadaba abubakrin laakiin abubakr baa khidaab mariyey timihiisa iyo وcmر cmر بالxinlaaءi والkatab waxaa inoo dambeeyey adigu abubakr iyuu ahaa xinlahan dee aan naqaano iyo geed kaleo katam ay yidhaaheen oo isaguna waxbay dee marin jireen oo timahoodiyo way marin jireen ama kolkol dee xinlahan bay ku dari jireenoo halkii casaan saafiya xinu uu kaba noqonayey ayaa isagu midabkiibaa yar nuuc madow u yar dhow buu noqonayey maaha mad madow waa la garanaya waxaan inu cero yahay casaankina waa jiraaye laakiin de waa xumratan daaribatan ila sawaad oo kale oo madow ku yar dhow ayuu ka dhigayay midabkii xinaha marka labadaasi isku daray ama cumar iyadoo way noo dambaysaa xina khaalisa ama saafiya ayuunbuu marsan jiray xadaثna محamed بن bakr بن الرayاn qال xadaثna iسmاعيل بن زكريا عan cاaصم الأحول عan iبن سيrيn qاaل sألت أنس بن مالك hal kاna رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم ay khضب شhعره faqاaل وxu lm yبلغ الkخhiضاaب khiضاab muu gaadhin inuu timihiisa uu xino iyo waxyaalo mariyu ciradiisa bedelo rasuulka ilaahay maba gaadhin kaana fii lixyati garhkiisa waxaa ku sugnaa shacaraatun waa xabado timira waa xabado tima ah oo biidun cadcad qaala wuxuu yihi markaa anas moxamed ibnu sirin baa la odhanaya qultu lahu waxaan ku idhi akaana abu bakrin yakdibu qaala faqaala nacam haabuulo bilxinaa'i wاlkatami ay yakdibu wuxuu markaa madaxiisa marin jiray oo uu ku bedeli jiray cadaankaa ciradiisa bilxinaa'i xina iyo walkatami waa makhluudaynba وxadaثnي xajaaج بن شhaacir qاaل xadaثna mعل بن أسد qاaل xadaثna وhayb بن khاaلد عan أyuba عan محamed بن سيrيn qاaل sألtu أنس بنa maliki أkhdb rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم marka aنس waa ankiraya waa anfiyaya wuxuu ley may khdaamo jirin rasuulka ilaahay umabuu baahan oo wuxuu yihi inahu lam yara min الshayb ilaa qaliila mu arag xagga cero wax yar mooye waa waxyaalo la tirin karo oo bal matalan bal hadduu madaxa uu duhniyo waxaa mariyo qarsoomayeyba oo aan la garan ahayn ba aan muuqan ahayn saa daraaddeed uma baahan weeyo rasuulka ilaahi markaa khidaab ma marsan xadaثna abu الرabيع الcatakiي qal xadaثna xamaad qal xadaثna haaبit qaala suئila anas بn maliki can khiضاab النabiyi slى الlahu عalيه waslم faqaala low shiئtu haddaan doono an acuda inaan tiriyo shamadaatin waa xabado cadcad oo timaa shamadaadna waxa weeyaan waa timahan cad ama cirade al de waxa weeyaan ku dhex sugan timo madow taas baa ruuxan bal matalan dee yar ciraystay una laakiin madowgiisina uu badan yahay waxay ka cabiraan ashmad bay ka cabiraan limatun shamdaa-u haddii laba yidhaaho ina waa ujeeddadu waa taa madowgii badnaa ee timuhu ay lahaayeen waxoogaa cadaani ku dhex jiro taas bay yidhaahaan marka waxa weeyaan waa xabado shacaraatun biidun fii shacrin aswad weeye waa xabado timo oo cadcad oo timo madow ku dhex jira taas baa shamadaadku yahay inaha haddaan haddaba tiriyo xabadihiisa cadcad ama cirada ah ee kuna ahaa fii ra'si facaltu waan samayn laha waa waxaan tirin kari lahaa marka waa wax yaroo kooban barkood baa yidhaha labaatan ba ma gaadhahayn waqaala waxaanuu yihi lam yakhtadib rasuulka ilaahay khidaab maba marsan wqad اkhtadba abu bakri bاlxinaaءi wاlkatami waاkhtadba cumaru biاlxinaaءi baxtan isagu cumar wuxuu marsan jiray ciradiisaas bal waxa weeyaan kuma bedeli jiray biاlxinaaءi xina baxtan xaalu yahay isagoo khaalisa de waa intii madaxiisa bal dee tima ku lahaa de waayo salac badan buu lahaa ma aslac baan u ahay ee dee tim timo adigu waxa weeyaan xina khaalisa ayuun buu marin jiray weli axaadiiu way noo socotaa xadiidka anas baan horta yar dhamayneynaa xadaثna نصر بن علي الجهضمي qال xadaثna abي qال xadaثna المسنى بن سعيد عن qتاaلة عن أنس بن مالك qاaل أنس بن مالك baa wuxuu yihi يukrahu waxaa la karhay waxaan fiicnayn weeye an yntifa inuu gooyo الrajuل dee haweeneydna waa la mid eh ninku الشhacرaة البaيضاء waa tin cad oo min rأسi markaa tin cad ama xabada tin ee cad min rأسi madaxiisa uu ka gooyiy وaلحyati oo ujeeddadu ruuxu markaa ugu horeysa dee ciradu ay kala soo baxdo mala hadday dee iswada raacaan wuxuu gooyaa maba jirtee inuu isagoo cirada nacaya isagoo bal masalan dee waxaan ay tilmaamayse dee malaaweyniya waxyaalahaas iyo cahdigii shabaab inuu socday cahdigii shabaab inuu socday taas isagoo karhaya inuu xabadaha iska rifo iska gooyo taasi karaahaba weeye taas buu kaba cabira kolley waxay kaba cadhigaan karaahadan karaaha tansiihe hadalkan anas maxaaba inooga sii heer sareeya ee xadiid abi da-uud iyo ay wariyeen maxaa kuba sugnaa koley albaanina uu صaxiixu jaamica ku soo arooriyay ama xasanna uu yidhaaho laa tantafi laa tantifu shayba macnaa cirada ha googoynin oo ha reebin fainahu ma min muslimi yashibu shaybata fi اlislaami ila kanat lahu nuuran macnaa ruuxa muslimka ee islaamnimo ku ciraysta nuur bay u noqonaysaa ma nuurkaad iska goynaysaa markaa weeye xadiidka abi daawud buu inoogu sugan yahay waa xadiid xasana bal matalan oo rasuulka ilaahay leeyahay cirada ha iska googoyne idinkoo da-nimada nacaya waxay tilmaamayso idinkoo bal matala dee shabaabnimadii kolley aa leedihin weli dee shaambaana idinkoo taa isleedihiin waayo nuur bay ruuxii muslimka ahaayee fil islaam ku ceraysay nuur bay uba tahay bal nuur bay uba noqonaysaa bal laftii baa soo arooray dase wax xasanaba uguma sugnaanayso laakiin nuur bay maalintii qiyaamaha uba noqonaysaa marka dee shay qiimaha badan le nuurka ku noqonaya habagoyn kale waxaa kale soo naqliyaanoo bal waxa weeyaan in ciddii ugu horeysay waa kutubtan awaa-ishay kusoo naqliyaan ay leeyihin waxa waxaasa ugu horreeyey waxa waxaasa ugu horreeyay de barkoodna sida malaakiin suyuudiya kuwaasna ina soo gaadho madbuuc be cid ciro isku aragtay inuu ugu horreeyey nebi ibraahim nebi ibraahim baa la yidhaha waa ugu horreeyey cid dee madaxiisu malaa cireysa ma iskuma arko markaasuu yihi yaa rabbi ma haada bal waa saa de ay soo naqliyaan ilaah waxan waa maxayo deetu yihi hada waqaarun waa degenaan iyo dee taas iyo markaasu ya rabbi zidnii waqaaran haddaba ilaah ii kordhi waqaar ii kordhi arrinkani waa calaamo waqaar waa calaamo odaynimo calaamo dee taas oo kale ii kordhi waqaar bal waxaan lena xadiidka abi daud iyo kuba sugan waa tan anasna muxuu leey yukrahu an yantifa rajula shaarat albayda bal imanka karaahadiina waxay leeyihin ba de horta maalikiyada iyo shaaficiyada iyo taxriim maaha waa tanziihe ashacrat albayضاء min rasi walixyatiha qaala walam ykhtadib anas baa le walam ykhtadib rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahay khidaab ma marsan uma baahan buu leeyahay waayo rasuulka ilahay aduu dee cero badan leeyahay isaga amray dadka oo yihi bal waxa weeya nimankaa dee yahuud iyo nasaare ama ahlkitaab khilaafa oo madaxiina ceradan iyo waxyaalaha bedela sidqi mariya isagaa yihi isagaa yihi rasuulka ilaahay gayiruu hada wajtanibu sawaad siyaana soo marnay isagaa yihi wixii uu dadka farayna waa laba iman lahaaye laakiin waana u baahan buu leeyahay wixiiba waxaan labaatan gaadhin weliba madaxii iyo garhkiiyo ku baahsan malaa inta ugu badanna anfaqaday ahayd waa timahan dee dibinta hoosteeda kuba sugan dibinta hoosteeda kuba sugan taas baa cirada rasuulkaba uba badnayd markaa dee wax la xineeyaanay ahayn wax la bedelo taas baa nasu jeedaa qaala walam yakhtadib rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam inama kana albayaadu cadaanku waa ciradu fii canfaqati canfaqadu waa halkan dee waa timahan yaree ka hooseeya ama dibinta hoose taas baa canfaqa lagu magacaaba canfaqadiisay kuma sugnaayeen iyo fi sudqayni labada dhafoor iyo wa fi raasi madaxana nabdun macnaa waa in yaroo kala tagsanoo xabad xabad meela ayaa kuma sugnay nabdun iyo nubadun labadaba meesha way kuma dabdiyeen bal waxa hadii la yidhaha nubadna jamcu nubdatino oo waxyaalaha dee yar mutafariqa oo xabada ah ayaa meelaha oo kolkol qarsoomiba jiray timaha madow baa qarin jiray khaasatan markuu duhn iyo wax marsadu dhaashado oo kale iyo taasa madib marsado taas unbaabay ahayd markaa umu bahan bu anas ibnu malik isagu leeyahay وxadثnي محamed بن مسنى qال xadثna cabdالصmd qال xadثna المsنى بhda الاسناaد وxadثna محamed بن مسنى وبن بشhاaر وأحmed بن إبراhيم الdورقي وهاrون بن cabdاللahi جaميعا عن أbي daؤd qال بن المsنى xadثna سulayman بن daؤd abu daؤdki waana dee magaciisi waana imaamkan abu daؤd الطyaalisi la ydhah weeye ee kitaabkiisu bayna soo gaadhay msnadkiisi qال xadثna شhuعبة عن khulayd بن جaعفri samca khulayd بن جaعفr wuxuu maqlay abا yaasin abا yaas abا yaasna waa ninkii taabiciga ahaa horeynu kitaabka uguba soo maray waa mucaawiyaة بn quraة بn iyaas weeye ninkaas ba abu yaas waa kunyadiisii iyaasna magaca bihina wey bal imaam nawwi ban raximah الlahu taعalى halkan waa kuba sheegaya عن أنس أنه سئل waa la weydiiyey أنس عن شhayب النبiي صلى الله عليه وسلم فqاaل mا شhأنه الlah ilaahay kumuu fool xumayn بbayضاء manaa wax adoo ujeedadu ciro badan oo dee hadhow tilmaanta cahdigii dhalinyaro iyo xoogii inuu socday cahdigii dacfiga iyo tamar darro iyo waxyaalahaas uu bilaabmay tilmaanta iyada ilaahay kuma fool xumayn oo ujeedada timihiisu iyagu madow yihiin oo xabad xabadun waxa kuba sugan yahay ayuunbaabuu wafaaday xagga ciro kagaba sugan ayuu wafaaday bal xadiidkii anas iyada ta inoogu sugan waa inaan rasuulka ilaahay horta salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciradiisu ay aada uba yarayd xadiidkiisa ta inoogu sugan ciraada inteeda badaniba anfaqaday ahayd intan yaree hoose dibinta ka hooseysa laakiin dhafoorka iyo garhka iyo balmada xabadadna way kuba sugnaayeen waa kan lena haddaan isdhaha tiri waaban tirin lahaa waxaaba dee laynoo soo naqliyey labaataneeye inaanay gaadhsiisnayn baxbadood timahaasi markaa timo isagu wuxuu leeyahay khidaab rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uma baahan walow dee shaygaa mashruuca uu yahay rasuulka ilaahay dadka uguba yeedhay inoona suneeye uu yahay bal taasi weeye waa dee sunna un dee wax waajiba ama laasima maahe bal taasi iyadu waa mid in axaadiid kale aan yar arki doonaayo bal barhkood aada moodo inay wax ka yar duwan yihiin in yar baad markaa dabadeeta hadhow jamcin doonaaye laakiin axaadiidta kale yar gaadhayna wuxuu ihi markaa mslim xadaثna aحmed بn yunusa qaala xadaثna zahiru qaala xadaثna abu isxaaq xa وxadaثna yaحya bn yaحya qaala akhbarana abu khaysamata can abi isxaaq can abi juxayfata qaala waa صaxaabigii yaraa wahb bn cabdالlahi soaya asxaabtii yaryarayd kaba mid ahaa wuxuu uhi صaxaabigaasi ra'aytu waxaan arkay rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay haadihi tan oo minhu xaggiisa kaba midi bayda waa canfaqaduu sheegaya tan oo isaga kaba mid ahayd waa t canfaqadiisu way cadayd waa halkan leenahay cirada u badnaydba intaas wadaca waa dhigay زuhayrun waa abu khaysamihi زuhayr ibnu mucaawiya bacda asaabici farihiisa barhkood buu calaa canfaqatihi canfaqadiisa saaray waa isagoo sheegaya dee xadiidka markuu soo wariyey ayuu dee ishaarana kuba daray ama tan ficilkan qiila lahu waxaa lagu yidhi waxaa lagu odrhanayaa abu juxayfa ee abu isxaaq baana kaba warinaya bal waxaa lagu yidhi mislu man anta yowma idin ay anta adigu kolley mislu man waa khabarkii bay noqonaysaayo ee mantan sadrulkalaam kale ayaa loo iyada waxa weeyaan dee imika loo idaafeeyo tan baa dee ta soo taqadumtiise arrinku waxaa weeyaan anta adigu yowma idin maalinta mislu man waa maxaa cideed bal matalan shabahaysa iyo da-daadu intay ahayd iyo waa shaksiye ama cidde baad misrigeed iyo aada leekayd oo adigu da-daadu intay ahayd maalintaas inteed leekayd markaad rasuulka ilaahay aragtay ee arrintan aad kaba warramayso qaala wuxuu uhi saxaabigani abri waan qorayey annabla leebabka waan fiiqayo waan qorayey wa ariishuhaa manaa riishkana waxyaalaha baalalkee dee laguba xidho si ay socodka uba badstaasna aan u yeelayo ujeedadu ruux dee iska roon baan ahaayo ficilka caynkaasoo kale la yimaado leebkiisii iska dee intuu soo goosta iskaba qoranayo wixii kale riishka iyo waxyaalahaasna kuba rakibaya ama saarayo oo kaleo de adigu waa nin muraahiqa markaas nin muraahiqo waxyaalahan qabsanayo taas baan ahaa waa ninkaa dee waan xafiday rasuulka ilaahi wax kaba xafiday afcaasha caynkan oo kalea isagay ku kacayo ilmo yaroo dee intuu dhowr jir yahay bal tamyiisaabaa lahaadee aan waxaan la imanayn ma ahayn waa nin yar koray buu ahaa xataa haddaan waqtigaa xulum gaadhinba xadaثna wasil بn cabd اlأعlى qala xadaثna mحamed بn fudayl can ismaaعiil bn abi khaalidi can abi juxayfata qaala ra'aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa arkay oo abyada de wuxuu ahaa mid cad oo qad shaaba de waa midharhku arkay weeye waa canfaqadiyo taas ciroobay oo adigu dee ciro wax kamida waa lahaa weeyaan kaana xasan بnu caliyin xasan ibnu calina waxaa yushbihu xasan ibnu cali aad buu rasuulka ilaahi ugu ekaa kollay dad waxoogaayoo culimadu ay barhkood dee ay nadmiyeenna saxaafid iyo ragna way jireen oo la yidhi waa rasuulka ilaahay way shabahayeen kuwan dee waqtigiisa iyo kuwo kaba dambeeyeyba ee xasan ibnu calina rasuulka ilaahay ugu ekaa buu leeyahay abu jaxayfa lo uu shabahayeyba وxadثna سacيid بن maنصuuri qala xadaثna سfyaan وkhaalid بn cabdالlahi xa وxadaثna بn نmayri qala xadaثna mحamed بn bشhri kulhm can ismaaعiil can abi juxayfata ismaعiil ismaعiil بn abi khaalid can abi juxayfata bhada walam yaquluu may oran abyada qad shaaba ee waa rasuulka ilahi waan arkaya dee intaa hore ayay riwaayadoodu ahay وxadثna mحamed بn mثنى qala xadaثna abu dawuud sulayman بn dawuud qala xadaثna شhucbaة can simak bni xarbi qaala samictu jaabir bna samarata suئila can shayb الnabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay ciradiisii baa la weydiiyey faqaala wuxuu uhi kaana wuxua rasuulka ilaahay salawaat uلlahi wasalaamu عaleyh idaa dahana ra'sahu madaxiisa marku subko ama uu dhaashado lam yura minhu shay dee dhalaalkan iyo diibkan iyo duhnigan uu mursade uu leeyahay ayaaba waxa weeyaan qarinaya cadaankii xabad xabadda ahaa qarinayo waxba ciro a lama arkahayn waidaa lam yadhun waa nasaro baabkeed haddii aanu dhaashan rasuulka ilaahay ama aanu dee waxmarsanna madaxiisaas duhni iyo diib iyona ruya min xabad xabadan cad baa madowaa dhexdeeda lagaba arkayo waa la arkaya shaybkiisa waa xabadaha kooban ee dee madaxiisa iyo bal markaa kuma sugnaa garhkiisiyo وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna عubayd اللhi عن isrايل عن simakin أنhu samca jaaبiر بنa samurةa yquل kana rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم rasuulka ilaahay wuxuu ahaa qad shamida mid uu ciroobay oo mqadamu raأsihi وalحyatihi manaba wax badan maaha waa madaxiisa xagga hore waa kaa xadiidkiisaba inoo sheegaya inay qarsoomayeen markaa madaxu aan u basaasaysnayn oon laba arkayn sababtu madowgan kale iyo ayaaba qarinaya iyo dee dhalaalkan dee markaa waxaan umarsaday muqadamu ra'si madaxiisa inta hore waa labadan dee dhafoor iyo bal intaa hore iyo waxyaalaha kuwa xabadaha kuma sugnaaya walixyatii garhkiisii wa kaana waxaa ida dahana marka uu subkado rasuulka ilaahay ama dee waxa weeyaan waxmarsado uun dee uu ku dhaashanayo lam yatabayan muu muuqan ahayn shaybkiisaasi ma muuqan ahayn waidaa shaciha ra'su madaxiisu hadduu basaasaysto oo uu basaasaysan yahayna tabayana uu muuqanayay oo waa daahirayay xabadahii cirada ahaa ee jir ku sugnaa madaxiisu wa kaana wuxuu ahaa kahiira shacri laxyati timaha garhkiisu ku ay aada u badan yihiin buu ahaa faqaala rajulu nin baa yidhi jaabir ibnu samura ku yidhi wejhu mithlu sayfi rasuulka ilaahay wejigiisu ma seeftoo kalu ahaa kole xagga tashbiihuna ee seeftu waa tan oo khaasatan taa aan raagin dhalaal bay leedahay bariiq iyo lamacaan oo ma saasoo kale wejigiisu u iftiimayu u dhalaalayay taa markaasaa wuxuu yidhi qaala la bal kaana mithla shamsi walqamar waa ka xeel dheeraa taas oo rasuulka ilaahay hadday tahay lamacaanka wejigiisa iyo quruxda wejigiisa iyo xagga istidaaradu cadceeda iyo dayaxoo kalu ah waayo dee seeftii oo kale dhalaalkaa iyo haba lahaato ama caddaankaa haba lahaato ee laakiin duur iyo dharar bay leedahay saasah oo l haddii tashbiihi uu keenayo haddii bariiqii iyo duulkii ama sifadan kale ay leedahay inuu weji saa u dheerba lahaa wejigiisuna may ma ahayn weji mustadiiruu ahaa oo san usoo wareegsan oo dee saa kuwan uu kuba shabahayba ah waana siduu odhan doono wa kaana mustadiiran wejigiisu ma ahayn mid weji saa u dheero dee waxa weeyaan dherar siyaado a leh kaa mustadiirkee saa u wareegsan buu ahaa wara-aytu waanan arkay alkhaatama waa khaatamu nubuwa cinda katifi garabkiisa agti misla baydati alxamaamati xabad xamaama ugxanteeda iyo baydadeeda oo kale isagoo leeg yushbihu shabahayina jasada de waa jirhkiisii kaa mida jasadkiisa laakiin dee taasi baabka ka dambeeya ayay noogba iman doontaa kolley baabkuna inoo dhamaadeen bal kolley axaadiisan imaka waxay iyada inooguba sugan anas iyo xadiidkiisa haddaan eegno rasuulka ilaahay ciradiisna inay yarayd wax khidaabana inaanu lahayn culimada intooda badanna iyagoo xadiidyadan eegaya waatay kuba tegeenoo waanu u baahan khidaabkii isagaa jideeye waanu uba baahan laakiin bal xadiid ibnu cumar iyo xadiid umu salama iyo ayaa wax laga fahmaya khidaab yimi ina umus waxa weeyaan ibnu cumar oo kale dee horena xaj baynu taa ugu soo aragnay waxyaalo ama sufra ama cawlan buu marsan jirayoo deetuu soo naqliyey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaana yasbuqu bisufra bal waatuu isagu soo naqliyey umu salamana waxa weeyaan timo ayay da tustay timahaasi casaan bay lahaayeen waxaanay tihi waa timihii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bal markaa kolley bacd alculamaa waxay halkan yidhaaheen walow intooda badan xadiidkan anas ay eegeen taasna ayn bal maalan timahan umusalaman ee marka dambe laba arkee yar casaanka lahaad moodo inay xino iyo wax leeyihiinna dee duhnigii la marinayay iyo imakayna jirkoodii way kaba go-een oo dee timi madowgoodii hore unima si ilaashanayaan oo si un ma ahaanayse waa isbedel kuba yimid taas iyo duhnigan iyo waxyaalaha kaba dhashay ciraba may hayn taas baabay iyada taa yidhaaheen walo xadiidkan ibnu cumar bal macnaha tilmaamayo ee barhkood iyagoo le xadiidkan ibnu cumar dee arrinkan buu sariix ku yahay ayay kaba dhigaan rasuulka ilaahay mucdam alawqaat uma baahnayn oo san anas yidhi muu marsan jireen laakiin awqaadda qaarkeed haba yaraadee oo timihiisu haba yaraadeen ciradii kolkol sabqigan ibnu cumar sheegay buu marinayo labada saxaabiye mid kastaa run buu sheegayaa mid kastaa wuxuu arkay buu sheegayaa xaaladiisii u badnaydna baahila-aan daraaddeed oo ciradiisu ay aada u yar tahay daraaddeed oo kolkol ay qarsoomima jirto timahan madow iyo markaa waxaanu basaasisa ay qarsoomi jirtay waana uma baahnayn oo muu marin jirin awqaadda qaarkeeda ibnu cumar tilmaamayna kolkol waa marin jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bal waa taa ay kuwa jamciyeen wallah subxaana wa tacaala acla aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا